habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabti ah koob iyo labaatanka bisha maaj sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddobiiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban bogga v o a somaali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada dhegeystayaal idaacaddanna aad ku maqli doontaan caawa waxaa ka mid ah magaalada laascaanood oo qalab lagu gacmo dhaqdo la dhigay jidadka si looga hortago faafidda coronavirus qodobadan qabanna waxaa ka mid ah dadku marka hore inay qur-aan akhri sameeyaan oo ilaahay baryaan in xanuunkaa uu ka xijaabo goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan ee guud ahaan magaalada laascaanood inaanu dhignay qalab saabuuntiiyo oo lagu farxalanayo
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii cawayska washington maankay ruuxdaa ruclaynayo ruuxdaa taagto waadaagsadee iisaadiya irtimaan ku rabeeyayaan jiray dadkeedibaa racdada sogdhaxa
sida mikrofoonka iyo qodobo kalena waaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
malaayiin qof oo maraykana ayaa guryahooda ku sugan sabtida maanta ah kadib amar ay ka heleen mas-uuliyiinta dowladda ee gobollada ay ku nool yihiin gobollada florida iyo gobollada californiya iyo new york ayaa ah labada gobol ee ay mas-uuliyiinta gobolladaasi amreen in ay dadku guryahooda joogaan waxaana dadka loo fasaxay oo qurah inay aadaan safarada daruuriga ah sida marka ay tegayaan goobaha farmashiyaasha daawada iyo sidoo kale dukaamaha laga iibsado raashinka gobolada kale ee dalkan maraykanka sida illinoy ayaa lagu wadaa in galabta uu amarkaasi dadka guryaha ay ku joogayaan uu ka dhaqangalo tallaabooyinkan ayaa ah kuwo lagu doonayo in dadku ay guryahooda ku joogaan taasi oo ah tallaabo ay dowladdu ku doonayso inay kula dagaalanto cudurka coronavirus oo kusii faafaya qeybo badan oo dunida ah oo dalkan maraykankana uu ka mid yahay dadka uu cudurkani soo ritay ilaa iyo iminka la diiwaan geliyey waa laba boqol iyo toddobaatan iyo shan kun oo qof tirada guud ee dunida oo dhan sida ay ku waramayso xarunta la socodka cudurka coronavirus ee jaamacadda johns hopkins ee ku taala dalkan maraykanka cudurka coronavirus ayaa bedelay nolosha in badan oo dunida ah iyadoo dalkan maraykanka shaqaalaha guryaha ay ka shaqaynayaan islamarkaasina la xiray iskuuladii ay caruurtu aadi jireen
dalka singabore ayaa shaaciyey dhimashadii ugu horreysay cudurka coronavirus oo ay u dhinteen haweeney toddobaatan iyo shan jir ah iyo nin lixdan iyo afar jir ahaa wasiirka caafimaadka ee singabore gan kim yong ayaa waxa uu sheegay maanta oo sabti ah una sheegay saxaafadda dhimashada labadaasi qof labadaa qof ayaa la sheegay inay hore u qabeen xanuuno daran dalka singabore ayaa xaqiijiyey saddex boqol iyo siddeetan iyo shan qof inuu ku dhacay cudurka coronavirus tan iyo intii cudurka lagu arkay dalkaasi
madaxweyne ku-xigeenka guddiga qabanqaabada ee ciyaaraha olombikada dunida ee tokiyo labada kun iyo labaatan toshiyaki endo ayaa sheegay maanta oo sabti ah in guddigiisu aysan u olin go-aanka gaarista in olombikada adduunka dib loo dhigo iyo in la joojiyo gebi ahaanteedba guddiga olombikada caalamiga ee dunida ayaa ah midka samaynaya go-aanka kama dambaysta ah ee arrintan inta ka horeysana waxaanu kusii dadaalaynaa dadaalkeenna ah inay ciyaarahaasi qabsoomaan ayuu u sheegay wakaalada kyodo news hadalka endo ayaa yimid maalin uun kadib markii dowladda norway ay codsatay in shirkaasi ama ciyaaraha olombikada ee dunida ee tuukiya labada kun iyo labaatanka dib loo dhigo sababo la xiriira faafitaanka cudurka coronavirus norway codsigeeda ayaa daba socday codsi hore uga yimid dalalka colombiya iyo slovenia ciyaarahan iyo ciyaarahan olombikada dunida ayaa lagu waday in bisha julaay ay ka bilowdaan magaalada tookiyo ee caasimada dalka jabaan
kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay wax u muuqday laba gantaal oo nuuca balestikada loo yaqaano sida maanta oo sabti ah uu sheegay militariga kuuriyada koonfureed gantaaladaasi oo laga soo tuuray gobolka boyongan oo ku yaala waqooyiga ayaa waxa ay ku dhaceen xeebaha bari ee kuuriya sida laga soo xigtay kuuriyada koonfureed bayaan ka soo baxay militariga taliska kuuriyada koonfureed ah ayaa waxa uu ugu baaqay kuuriyada waqooyi inay dhaqsay u joojiso falalka noocaasi ah ee aan habboonayn iyadoo dunidu ay la dhibaataysan tahay haatan fiditaanka cudurka coronavirus hafeenka ciidanka maraykanka ee jooga kuuriyada koonfureed coronel lee peters ayaa isna bayaan uu soo saaray ku sheegay inay la socdaan gantaal ku-tuuridda saakay ee badda bari isagoo sheegay inay isha ku hayn doonaan xaaladda iyaga iyo isbahaysigooda kuuriyada koonfureed iyo dalka jabaan degeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos aad uga dhegeysanaysaan washington dowladda soomaaliya ayaa waxa ay wadaa dadaal lagu doonayo in lagu xakameeyo faafidda xanuunka coronavirus guddi dhowaantan dhakhaatiirta muqdisho oo ay iska soo magacaabeen ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha wariyaheenna muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray xukuumadda soomaaliya ayaa weli la tacaalaysa xaqiijinta sidii loo yareyn lahaa xanuunka coronavirus oo halkiisoo ka mida dowladda hore u xaqiijisa gacantan ay ku hayso guddi dhakhaatiir ah oo si dhow ula shaqeeya xukuumadda soomaaliya gaar ahaana wasaaradda caafimaadka ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaare khayre kulanka ayay labada dhinac kaga hadleen sida loo yareyn kara xanuunka coronavirus ee saameynta baan ku haya dunida oo dhan soomaaliyana kiis kamid a hadday la tacaalaysa xukuumadda soomaaliya gaar ahaana wasaaradda caafimaadka kulanka ayay dhinacyadu si gaara diiradda kaga hadleen tillaabo walbee suuragal ah ee looga hortegi karo hore waxaa loo xiray jaamacadaha iyo iskuullada go-aankaasina waxaa ku dhawaaqa ra-iisul wasaaraha soomaaliya kulanka kadib warbaahinta dowladda la hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka fudusiye abiikar nuur uu guddoominaya ra-iisul wasaaraha lagu qabta xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa shirkaas loo qabtay takhaatiirta ururka taqaaf iyo wasaaradda caafimaadka kulankaa kulan wada tashi sida looga hortegi lahaa loo xakameyn lahaa cudurkan coronavirus nineteen ee covid nineteen loo yaqaano cudurkan waa cudur halis ah ee cudur aada iyo aada u faafa si xawli ah isaga goosha adduunka oo dhan ee soomaaliya waxa waaye kayskii ugu horreeya laga helay dhakhaatiirtii waxay ku yimaadeen waxay iska soo saareen maalmo ka hor guddi si dhow ula shaqeeya wasaaradda caafimaadka isugu jira dhakhaatiir dhalinyar iyo dhakhaatiirtii waaweneed ee ku takhasusay qaarkood cudurada faafa ee soomaaliya joogta guddiga waxay wasaaradda u yimaadeen ay ka wada hadleen hore siday u wada shaqeynayen ra-isul wasaaraha wuxuu ku xoojiyey uu kala hadlay takhaatiirta soomaaliyeed in ay isgarab istaagaan iyaga iyo wasaaradda caafimaadka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha dowladda iyo cid walba oo ka shaqeysa ka hortagga iyoiyo xakameynta cudurkaas dhanka kale wasiirka duulista hawada soomaaliya ayaa war qoraal uu soo saara wuxuu ku sheegay inay hadda dib u fasaxayaan hawada muddo laba cisho ah wuxuu sheegay inay jiraan dadwo badan oo soomaaliyeed oo ku godoonsan garoomo caalami ah sidaa darteedna hawada ay fasaxeen waxaase jira warar kale helaysa idaacadda v o a gaar ahaana magaalada hargeysa oo sheegaya in diyaaradda ethoobian airline saaka ay ka degtay garoonka cigaal airbort ee magaalada hargeysa lama oga degitaanka diyaaradda ethoobian airline in ogolaasho dowladda ay ka haysatay in kale cabdulqaadir okey v o a muqdisho weli wararkaasi cudurka coronavirus ayaanu ku guda jirnaaye magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa laga bilaabay in qalabka lagu farxasho ama lagu mayro gacmaha la dhigo goobaha ay dadweynuhu ku kulmaan iyo wadooyinkaba wariyahayaga magaalada laascaanood cabdikariin cabdulaahi olol ayaa arintan waxa uu ka wareystay duqa degmada laascaanood cabdicasiis xuseen taarwale markaan usoo noqdo degmada laascaanood qodobadan qabanay waxaa ka mid ah dadku marka hore inay qur-aan akhris sameeyaan oo ilaahay baryaan in xanuunkaa uu ka xijaabo cidduu hayana in ilaahay ka dulqaado dadku inay alla baryaan oo ay qur-aan akhri sameeyaan waxaa ka mid a qodobada kale aan qaadnay goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan ee guud ahaan magaaladaas caanood inaanu dhignay qalab saabuuntiiyo le oo lagu farxalanayo si dadku nadaafadooda kor ay gu qaadaan si ay gacmaha iskaga maydhaan xanuunka waad la socotaayoo salaanta la isugu gudbiyaa dadweynahana aada iyo aad baan wacyigelinay in aan la isugu iman muxuaha shirarka badan meelaha buuqaa siminaarada intaba in dadku kala yaraadaan meelaha muxuu ahaa dadku bulshadu badankeeda isugu timaado maya hadda waxaad soo kordhiseen waxyaabo loogu talagalay in farxalka lagu sameeyo halkeebaad degteen goobaha degteen oo kale aad ugu talagasheen inay dadku ay faraha ku dhaqdaan oo kale sida weyn aada ugu talagasheen walahi n goobaha la dhigay waa fara badan yihiin dowladda hoosaa ka mid a xarunta gobolkaa ka mid a masaajidadaa ka mid a waxaa ka mid a suuqa iyada hiliblayaasha iyo qudra qudradda waxaa ka mid a meelaha dadku ku badan yihiinee muxuu ahaa santarka magaalada u badan goobahaas oo dhan waa meelaha ugu muhiimsan ayaanu dhignay waxaa ka mid a kaantaroolada magaalada laga soo galo lagana baxo intaaba way yaalaan kolley bulshada furintaa u dirana waxa weeye bulshada walba inay is-ilaaliso qof walba is-dhowro tallaabadan aad qaadeen oo kale waxyaabaha sideeda waa lagaga hortegi karayaa ama muhiimadda ay u leedahay degmada laascaanood maxay tahayna
waxaa lagaga hortegi karaa in xanuunkii inagu soo faafo haddii qofku gacmihiisa saamuuntaas kaga dhaqayo hadhowna uu iska mariyo saftigaa muxuu ahaa dadkuna xoogaan isku salaamin oo dee dushaa la iska salaamo labadii qofaan gacantaba is saarinba intaana isku yidhahdaan baa loo baahan yahay wacyigelinteena way ka mid tahay marka waxaan rajeynaynaa qalabkaan soo kordhinay ee goobaha guud ahaan magaalada ascaanoa dhignayna inuu xanuunkaa ka hortegi karo dhakhaatiirtu waxay tidhaahdaa daweynta wax ka wacan kahortagga marka waxaan rajeynaynaa inuu kahortag wacan u noqdo degmada laascaanood iyo guud ahaan gobolka sool shacbiweynaha ku nool
goobaha waxbarashada miyay xidhan yihiin mise waa la dhigtaa hadda magaalada laascaanood goobii waxbarashadu way xidhan yihiin hadday tahay iskuullo hadday tahay jaamacadaha hadday tahay maxadyada hadday tahay malcaamadaha intuba way xidhan yihiin bulshada reer laascaanoodna waan uga mahadnaqayaa sida ay awaamirta dawligaa u fuliyeen oo si xanuunkaa looga hortago aada iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin inay awaamirtii qaateen qalabkan aad waddooyinka dhigteen oo kale oo aada ugu talagasheen in farxalka lagu sameeyo yaa idinka caawiyeyna
qalabkan cid naga caawisa ma jirto dowladda hoose laascaanood baa samaysay waa cashuurtii dadkaan ka qaadno waan dib caafimaadkooda ugu celinayno saad la socotaan dowladda hoose fakad walba ama faculty walba waxay la leedahay xidhiidh marka anagoo dadkeega iyo magaalada saddexda boqol oo ku nool ku nool muxuu ahaa dee dowladda hoose mas-uuliyaddeeda leh cidna nagama caawin ee cashuurtan dadka ka qaadnay un baan dadka dib ugu celinay si caafimaadkoodu ugu hagaa
cabdicasiis xuseen taarwale ayuu kaasi ahaa duqa degmada laascanood waxaana u warramayay wariyeenah cabdikariim cabdulaahi olol weli waxaanu ku jiraa xanuunka coronavirus waxaa xanuunkaasi uu saameyn xoogla uu ku yeeshay dhaqaalaha adduunka dhinaca ganacsiga waxaa suuq yeeshay shirkadaha soo saara iyo dukaamada iibiya qalabka nadaafadda iyo faydhowrka laakiin taabedelkeeda waxaa xirmay inta badan ganacsiyada caadiga soomaaliya ganacsiga cudurkaasi uu aadka u saameeyey waxaa ugu horreeyay qaadka oo ay saamaysay xayiraadda dhowaanteen dowladda soomaaliya ay ku soo rogtay duulimaadka maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay abuukar cawaale kaadiid oo isagu ololeeya joojinta qaadka qadka telefoonka ee london ayuuna kula xiriiray
aada iyo aad baad umahadsantaha walaal waan soo dhaweynayaa bahdiina v o a saameyn noocyo badan bay ku yeelatay dhinac dhaqaale haddaan kaaga bilaabo magaalada muqdisho keliya haddaan tusaale u qaadano sagaal boqol iyo konton jawaan baa imaan jirtay oo halkii jawaan qiimaha ay loo qaato uu ahaan jiray afar boqol iyo konton macnaheedu waxa weeye halkii maalin oo muqdisho qaad ka baacdaa waxaa u baaqanaysa afar boqol iyo toddobaatan kun lacag gaaraysa almost half a million marka dhaqaalahaas waddanku ku noqonaya hooyooyinkii baa biilanaya waxaa caafimaadaya dad badan waxaa xayid noqonaya oo shaqo tegaya dad badan waxaa dabka loo shidaya oo raashin iyo iskuol fiigii iyo cunto ay cunaan iyo waxbarasho helaya dad badan marka siyaalo badan baa looga faa'iidaya laakiin waxaa la leeyahay dad badan baa sidoo kale ku tiirsanaa oo haween u badan oo shaqo abuur ama waxyaabaha quuto daruuriga maalintii ah ee ka sameeya marka dadkaasi laftigooda miyayse saameyn adag ku yeelanayn dhaqaale ahaan way yeelanayaan laakiin hooyooyinka soomaaliyeed waa dad maskax ganacsi leh waa dad dhexda xirtay way yaqaanaan siday isu daberaan haddaba wararka u dambeeya soo gaaraya waxaa la ii sheegaya inay qaraha iyo mooska iyo bajiyaha iyo sambuuska iyo shaaha ay gadayaan oo ay weliba ka gadayaan isla meeshii ay ku gadi jireen qaadka kana gadayaan kastamarkoodii qaadka usoo doonan jiray oo oo meeshaas u yaqaana oo cunto iyo weliba abateedkiina ku furmay marka insha allah iyaguna way heli doonaan ganacsi kaloo yaryar waana dhiiro gelinayaa dawladdu inay garab siiso ganacsatadu garab siiso hooyooyinkaas in ganacsi yar oo ay ku bedeshaan loo sameeyo laakiin waxaa ka badan hooyooyinkaas ganacsanaya inta ku dulman oo sariiraha ku ooyeysa oo oo victimiska runta ah oo qaadka dhibaatada u geysta marka muddaba waxaad u ololeynaysay arrimahan ama aad ku jirta olole looga soo horjeeda qaadka ma jirtaa qiyaas guud oo aad samayseen dhaqaale ahaan inta soomaaliya ay u dirto dalalka qaadka usoo dhoofiya dalka soomaaliya runtii qaadka qaarna dhulkuu ka soo galaa oo waa dhinacaas etoobiya qaar kalaa jira oo badda ka soo gala oo dhinacaas jubbaland iyo gala qiyaasta aan hayno waa qaadka diyaaradaha ku yimaada koonfurta ilaa dhinacaas puntland qaadka diyaaradaha ku yimaada taqriiban xisaabtuna waa isbabedeshaa xilli waxaa jirta qaadku abaare jiro oo daraay siisan ah xilli waxaa jirta biyoolo la dhaho oo roobku markuu badan yahay marna hoos buu u kacaa marna kor u kacaa laakiin xisaabtii u dambeysay oo aan laba kun iyo sagaalkii samaynay oo aan aerobooradaas ka soo xiganay qaadka sanadkii waxaa ku baxda siddeed boqol iyo afartan milyan marka laga reebo qaadka jubbaland ka dega qaadka somaliland ka dega inta kale waxaa siddeed boqol iyo afartan milyan weeye sanadkii qarashka ku baxa waana qiyaasi kartaa maalin walba waxaan dhisan lahayn toban warshadood haddii lacagtaas ay dalka u baaqan lahayd
imise diyaaradood baa soomaaliya oo dhan tagta ee maalintii oo qaadka sida
way waxay sameeyaan farsamooyin marka la xakameeyo waxay sameeyaan hal diyaarad bay qaad fowqal caqliga inta saaraan bay waxay ka degaysaa gaalkacyo iyo caabud waaq iyo qarna waa isla same diyaaraddii afartaba dhigaysa marmarna competition baa dhinacooda ka kadil kadhex ka dhex dilaaca markii ugu badnayd soddon iyo sagaal diyaaradood baa hal maalin ka kacday nairobi oo u socota soomaaliya
waa tahay ee saameynta arrintan uu ku leeyahay ganacsatada beeraleyda ee jaadku uu u baxo ama uu beerahooda ka baxo dalka kenya arrintaasi ka waran runtii qayladhaan weyn baa ka yeeraysa waana garan karaa walaalahayga kenyana waxaan leeyahay waa la gaaray waktigii ay kenya ku tashan lahayd inay samaysato tacab kale oo wax kala beerato soomaali haddaan nahay shaahan aada u cabnaa caleenta shaaha noo beera kafeega noo beera waan soo dhoweynaynaa waan garan karaa inay iyaga laftigooda ku xiran yihiin laakiin soomaaliya waa soo jeesatay sunta waktigeedii waa dhammaatay fursadda anoo ka faa'iidaysanayaan weliba sii raacaya maanta sida ay journaalada kenya qorayaan erga ayaa u soo socota soomaaliya la leeyahay qaadka ha naloo soo fasaxo mana aha markii u horreysay ay dowladda kenya erga soo dirsato sebtembar laba kun iyo lix iyo tobankiiba ahayd markii madaxweynaha kenya uu soomaaliya u yimid oo qaadka loo fasaxay intuu codsaday waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka inaysan yeelin inay ummaddan ka nasata saas uga joojiso weliba iyada uu fooda nagu soo hayso bishii rabadaan dhanka kalena uu fooda nagu soo hayso doorashooyinkii soo socda marka bulshada indhahoodu waa furan yihiin waana xisaabtamahayaan waana eegahayaan bal go-aanka ay qaadato dowladda federaalku inay u hiliso kenya iyo inay u hiliso hooyooyinka soomaaliyeed laakiin abuukarow ee ugu dambeyntii ee go-aankan dowladda federaalka ka soo baxay ma qusaynin oo qura ee qaadka dalka imanaya ee waxay ahayd diyaaradaha dalka imanaya o dhan in la joojiyo coronavirus dartiis inuusan dalka soo gaarin ama uusan ku faafin marka shan iyo toban cisho oo qura ayay arrintaasi saameynaysaa ma idiin muuqataa in dowladdu ay go-aan kan ka duwan oo qaadka keliya ay ku beegsanayso ay la iman karto arrintaas awalba dabka way saarey arrintaas awalba waxaa ka socday kulamo guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanku ay si gooniya u doonayeen inay u eegaan wixii laga yeeli lahaa haddana waa meelaan rabay roobma kuugu da-ay coronaviruskaas ilaahay ummadda ha ka qabto laakiin qaadkuwa waa coronavirus kale sidaas ha lagu daayo eh, dhib mooye dheef nooma soo wado dowladdana waxaan leenahay en, waa waa fursad qadiimi ah en- en, ummaddana reactionkoodii iyo dareenkoodiina way arkeen sidaas ha ku daayaan
kaasina wuxuu ahaa abukar cawaale qaadiid oo u ololeeyay joojinta qaadka oo ku sugan magaalada london waxaana u waramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan martida mikrofoonka waa kan ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoon waxaana barnaamijka marti ku ah badri xayle cabdi bariise oo ah guddoomiyaha sharikadda xayle bariise oo fadhigoodu uu yahay magaalada muqdisho kusoo dhowo barnaamijka marka hore een, badri
aada umahadsantaha ridwaan xaaji en, en, iyo v o a
bal marka ugu horeysa haddii aad sharaxdo een, hay-addan ama sharikaddan
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah aad baan horta idinkaga mahad celinaynaa v o a iyo ridwaan saaxib aad baan kaaga mahad celinaynaa booqashada nugu soo booqatay ee, xarunta weyn ee xaylo bariise marka annagu waxaan nahay shirkad en, weyn oo ah laba qaybood qayb ah ee, warshada dayactirka iyo gaadiidka iyo warshadaha yaryar iyo qayb ah dugsiga farsamada gacanta ee xaylo bariise labadaas qaybood ayaan ka koobannahay En, eh, meesha tan runtii waxaa la aasaasay kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo lixdii En, marka waxayna dhaqan gashay siddeetan iyo siddeeddii dabadeedna waxay la kulantay broblemadii ama dhibaatooyinkii dalka ummadda soomaaliyeed hareeyey ayay la kulantay marka sidaas ayay mataqaanaa burbur badan kusoo gaaray kabacdina waxaan bilownay inaan dib u dhisno eh, labadii kun iyo afar iyo tobankii muddo dheeraan dalka ka maqnayn dibadda ku maqnayn ee waddanka u k aan deganayn famil ahaan oo dhan marka sidaas ayaan dib ugu soo noqday 2014kii 2014 wixii ka dambeeyey ayaan waxaan bilownay inaan samayno en, aan u soo noqono shaqadaynii marka waxaan weynay runtii en, dadkii aan naqiinay farsamayaqaanada ahaa ama alxanle ama latarajiste ama qolo walba waxay doonaan ha ahaadaano ayaan weynay En, dabadeedna waxaan isku qasabnay inaan sameyno dugsi yar oo iskuula si ay meesha ay u kacdo En, mataqaanaa toban ardayaan ku bilownay soomaaliyeed ajnabiyaan u keennay kabacdi waxaan ku fikiray markii dambe markii inaan sameyno dugsiga farsamada gacanta ee haylo baris
waa gartay marka tan iyo markii hadda aad dib boorka uga jafteen een, xarunta een, ka sokow waxyaabaha muhiimka ah ee lagu barto maxaa ka mid ah ama waxaad qabataan ee sida gaarka ah laydinku tilmaami karo runtii waa laba qaybood qaybta ugu muhiimsan waa farsamada iskuulka waaye iskuulka waxaan barnaa eh, laba saddex qaybood general mechanic iyo auto mechanic oo meel ah construction oo ah road construction iyo constructionka caadiga ah iyo electric oo meesha hadda dhex fadhida ah oo iyaduna ah electric electronic iyo solar iyo wind oo aan ardayda barnaa saddexdaas qaybood ayaan barnaa iskuulka
ilaa iyo hadda marka ardayda aad isdhihi karto ee, waxbay ka barteen imisay gaarayaan imisa wiilala imisaase dumara adiga waxaa ka baxda hadda en, boqol iyo sagaashan iyo lix arday en, sideed iyo toban ka mida gabdha soomaaliyeed ee gabdhay ahaayeen inta kalena rag bay ahaayeen En, haddana waxaa dhigato sidoo kale ilaa boqol arday ayaa hadda dhigata laakiin sa- boqol iyo sagaashan iyo lixdaas way ka baxeen en, waddankayna ku sha- u shaqo tageen
waa gartay marka een, intooda badan marka waxaad leedahay miya hadda een, waa ay shaqaystaan oo wixii ay barteen waa ay ka faa'iideen runtii percentageka ugu badan ilaa boqolkiiba sagaashan aan dhaho hadda way shaqeeyaan waxay u shaqeeyaan shirkadaha korontada beco en, sky blue waxay u shaqeeyaan alburuuj waxay u shaqeeyaan warshada kookada waxay u shaqeeyaan banaadir construction runtii en, en, baahi weyn oo gana- waxaa loo qabay farsamada gacanta loo qaba dalkan hadda intaas way shaqo bilaabeen kuwa kalena insha allahu tacaala way shaqeynayaan waxna mama qabanba marka ofir soomaaliya oo dhan oo shan iyo toban milyan ku nool boqol iyo sagaashan iyo lix arday macnaha waxay tiri karaan maha waabal kala boobay oo yani way shaqeeyaan hadda alxamdulilah
waa gartay marka baahi intee la-eg ayaa dadku u qabaan ay kula tahay waxbarashada noocan oo kale ah, ee farsamada gacantu ay ka mid tahay een, marka la eego xataa sida aad tilmaantay ardayda tiradooda waxaad moodaa inay yar tahay guud ahaan marka la eego baahida een, dalka soomaaliya ama guud ahaan dadka soomaaliyeed ay u qabaan farsamada gacanta runtii ridwan waxa aan ka sheekeynaya waa wax yar oo aan waxba aan u ahayn ummaddan laakiin baahida farsamada dalkan uu qabo yani wax la koobi karo oo xaylo bariisa keliya qaban kara xataa maaha waa wax aad huge u ah wax aad u fara badan u weyn waaye markii sababtoo dal dhan oo burburay oo wax walba ka burburay waaye yani farsamo ka burburay wixii dhan ka burburay runtii waxaan aad ugu mahad celinayaa jaamacadaha iyo iskuuladaha iskuulka ummaddii soomaaliyeed ama aqoon-yahanadii soomaaliyeed oo ka shaqeeyey ayaan ayaan u mahad celinayaa insha allah aan u mahad celinayaa marka kuwaasu marka wax weynay soo qabteen muddadii soddonka sano dalka burbursanaa ayay mataqaana wax badan ay qabteen alxamdulilah rabbi alcaalamiin laakiin lagama shaqayn farsamo marka farsamada qoladii ugu horreysay oo magaalada muqdisho ka heergelisay ayaan haddaana hayla baraysay baahideeduna wax dhow oo mataqaanaa laga sheekayn kara maaha yani labaatanka sano soo socota iyo in aad loo tababara ayay u baahan yihiin waa gartay macalimiinta marka wax halkan dadka ku bara qaarkood wadamo kale aad ka keensateen miya macalimiintu soomaali iyo ajnebi wada waaye kulligood ajnebiga kenyaan ka keennay macalimiinta soomaalida xataa waa macalimiin soomaali oo dibadda ka yimid sida jarmalka maleeshiya macalimiin suudaan ka soo wada baxa waa gebigood iyo macalimiin soomaaliya oo horey dalka u joogtay oo aan dalka ka bixin
waa gartay muddo labaatan sano ku dhowaadaad wadanka dibaddiisa ku nooleed gaar ahaan magaalada london inaad dib u soo noqoto maxaa kugu dhaliyay adiga wallaahi runtii riyadayda inaan london ku noolaada ma ahayn markii horeba laakiin dan baa i geysay riyadaydu mar kasta waxay ahayd meesha hadda aad joogto inaan mar walba aan dib ugu soo noqdo dalkayga iyo ummaddayda aan aan la qaybsado magac uga tago waxna aan u qabtay inta awooddayda ah qof noolaanaysa ma jirto qof walba waa dhimanaysaa taariikhda bini aadmiga oo ka tagana waxaa waaye waxaa u fiican inuu wax fiican ummadda uga tago marka farsamada iyo macalin aqoontu waxay ka mid tahay waxyaabaha xataa rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam ammaanay waa cilmi naafic aakhiradaana ku fiican adduunkaana ku fiican marka sidaasuu iskuulkan ku socdaa iskuulkan yani mataqaanaa waxyaabaha igu kalifo kale waxaa ka mid ah in baahida farsamo oo aniga aan ku barto si mataqaanaa free ah dalkayga laygugu baray iyo haddoo maanta mataqaanaa muxuu ahaa dhibaato ay ka jirtay marka waxaan ku dadaalay inay ardayda hadda ka baxday oo dhan waxay ku baxeen si lacag la-aan ah ayay ku barteen marka waxyaabahaas ayaa riyadayda ahaydba intaan ku noolaa london
waa gartay marka kaalin intee la eg ayaa dadka qurba joogtu ay ay ka geystaan marka laga hadlayo dib u dhiska dalkay kula tahay ilaan dad badan oo soomaali ah oo dalalka bannaanka ka yimid ayaan filayaa inay dalka dib ugu soo laabteen
wallaahi runtii aragtida aan ka soo faa'iidnay dibadaha aan aadnay dhib waa nageeyey laakiin aragtiyooyinkaan ka soo faa'iidnay waa wax had dalkan dib u dhisay hoteelada aad arkay magaalada qurbajooga wada dhisayso muxuu ahaa warshadaha yararka qurbajooga dib u keentay annaga qurbajoogan nahay oon wadanka muddan ka maqnayn waxaa dib noogu soo celiyey waa mataqaana aqoontii iyo waxaan ka soo faa'iidnay marka runtii qurbajoogtu wax weyn oo qiimo badan ayay dalkan kusoo kordhiyeen inta dhimano hadda xagga jirteen waxaan kula talinayaa inay aqoontoodii waxa ay barteen ay dalka dib ugu soo noqdaan waayahay bedri haddii aan su-aalo kale kaa weydiiyo shaqada aada halkan ka hayso maadaama aad tahay guddoomiyaha waxyaabaha caqabadaha ah ee aada la kulantay tan iyo markii aad dib u aas-aasteen xaruntan maxaa ka mid ah runtii waxaa ka mid a farsamada gacanta dadka soomaalida ah yacni aad gubaabay fara badanaan gelinay waqti badanaan siinay sababto waxay aaminsanaayeen in farsamadu qolo gaara ay barato marka inaan fahamsiino farsamadu inay dan u tahay wax weyn u tahay culaysya naga soo kordhay waaye labo culaysyada kaloo nagu soo kordhay waxaa ka mid ah haweenka soomaaliyeed oo iyaga naftoodu farsamo weligood aanan iskuul farsamo aanan tegin ee iyagana naftooda aan ku gobaabinayn inay dib farsamo u bartaan si ay u shaqaystaan alxamdulilah ilaa sideed toban gabdhood hadda ka baxda oo hadda shaqo tagtay oo shaqaysato marka culaysyadaas horta waa jiraan xaggaas waa ka jira culaysyada labaad oo jira waxaa weeye hay-adaha internationalka oo dalkan dugsi farsamo ma aha dugsi caadi ama iskuul jaamacadeed ma aha sida aad u jeedo waxaan qalab oo dhex yaallo yani waxay u baahan yihiin in mataqaana mar walba dib loo loo gado waxay u baahan yihin way ku dheelayaan waa ka kharash badan yahay sababta keentay dugsi farsamo gacan in magaaladan looga waayana waxaa ka mid ah kharashyadooda faraha badane marka qof bini aadmi waxay wadi karta maaha inay ama un hay-ad kaalmayso ama ganacsato soomaalimeed kaalmayso ama dowladu ay kaalmayso maahane wax farsamo qof wadi karta keligeed maaha annagu se waa u bareernay inaan at least muxuu ahaa aan dad soo saarno oo mataqaana wax un maaragtay ummaddan soomaaliyeed wax u qabta lasoo saaro si ummaddan ay noogu daysatay insha allah waa gartay waxaad ii sheegtay in hadda iskuulku uu xiran yahay arrimo la xiriira cudurka dilaaga ee coronavirus goormaad qorsheynaysaan inaad dib u furtaan oo ardaydii ay usoo laabtaan wallaahi kolley amarka dowladda ayaan hadda ku xirannahay shan iyo toban maalmood ayaana la yidhi haddii shan iyo toban maalmood doctor afarta bisha abriil ayay ardayda kusoo noqonayaan haddii dowladda ay kusii darto wixii ay dhibaato sii naqdaan kale ummadda mas-uuliyadda dowladda ayaa iska leh annaga waxaan nahay mataqaanaa ummad- ummad macnaha ganacsataan nahay wixii dowladda ina amarto un baan qabanaa hadda iyagaan u xiran nahay shan iyo tobankaas maalmo markay dhammaato ay waxaan rajeyn doonaa insha allah markay dowladda fasaxdan inaan iskuulka ardayda dib ugu soo noqdaan waa gartay aan- u- ugu dambeyn laba su-aalaan ku weydiinaya su-aasha koowaad waxay tahay yaa idin caawiya marka laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha runtii markii ugu horreysay oo meesha aan fadhiisanay dowladda soomaaliyeed ee wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda iyo dowladda norway heshiis ay galeen ayaa badanaa qalabkan iyo waxa noo yaallay inagu caawiyeen annaga dhulkan iyo gurigan boqol kiiba siddeetan ayla barisa iska lahaa twenty percentagena dowladda norway iyo dowladda soomaaliya ayaa nagu caawisay haddana weli way nala wadaan intii tabar ah oo awoodooda ah laakiin een, weli ma ma haysano wax caawinaad macnaha hadda runtii oo aad u xoog badan laakiin labadii sanoo lasoo dhaafay caawinaad fiican ayaan haysanay oo ardaydaas school free lacag la-aan ayay ku dhigan jireen basaa lagu keeni jiray cunaa la sii jiray waxbarashana waa loogu dari jiray marka intaasay ku heleen labadii boqol oo boqol iyo sagaashan iyo lixda arday laba boqol ku dhow oo hadda ka baxday waxay ku heleen freegaas laakiin soo far hadda ma hayno wax oo oo oo hay-adoo na caawiso oo oo wax nala qabata ma jirto waxaan ka suginayaa dowladda iyo waxaan ka suginaya hay-ada kale inay ummaddan ay caawinaan insha allah
waa gartay maxaa hadda idii qorshaysan mustaqbalka me- halkeed hiigsanaysaan runtii hadda imtixaan waxaa u gashay arday ee, sidii hore waa iska bedeshay waagaan bilaabaynay waa ardayda waa tu- macnaha mataqana war kaalay barta kaalay barta hadda imtixaanka ugu horreeyay markii ugu horreysay laba boqol oo ardayaa ka qayb gashay ilaa haddana mar kale boqol oo ardayaa ka qayb gashay markii ugu dambeysay iskuulka imtixaan waxaa u fadhiistay afar boqol iyo siddeetan arday ayaa u fadhiisatay oo baahi u qabta inay iskuulkan bartaan laakiin dhibka jira wuxuu yahay ma awoodaan kharashka hadda baxaya inay iska bixiyaan marka waxaa ku kalifayo mana waa ogta soomaaliya gaar ahaan magaaladan muqdisho dagaaladii iyo dhibaatooyinkii iyo qaraxyadii iyo wixii kusoo batay shaqayaalihii oo shaqada iska yar cid iska bixin kartana qarashkaana aysan jirin laakiin haddana waxaan ka sugaynaa hadda inay dowladdu iyo mataqaana hay-adaha internationalka ay ummadaas ay kaalmeeyaan annagana aan kaalmadii aan aan awoodda aan u lahayn aan kusii jirno insha allah aad iyo aad baa ugu mahadsantaha waqtigaaga aad yaan kaaga mahadinaha adna kaaga mahadinaha ridwan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay bedri xayle cabdi bariise oo ah guddoomiyaha sharikadda xayle bariise ee fadhigeedu uu yahay xaafadda yaaqshiid ee magaalada muqdisho inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idin leh nabadgelyo
ridwaan xaaji cabdiweli ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya martida mikrofoonka haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa soo jeedinaya
obey hidiya dhaqanku waa hubantidiinni adiguna hablaha maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo bogaaga kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bal ka warran dhegayste haddii adiga oo ka warwarsan shaqa la'aan kugu soo fool leh hal mar uun hadda waa hal mar uun hal mar uun sidani dhacdo lacagtii uu cunay waxay noqotay soddon dollar markii uu lacagtii dhiibay dadkii ninkii hoteelka lahaa iyo shaqaalihii cabdixakiina waxay arkeen laba kun iyo shan boqol oo dheeraada barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sheekadaasoo dhammaystiran iyo weliba sababta lacagta ninkaasi uu bixiyey iyo weliba sidoo kale sheeko kaloo taasi la mid ah
harse iga dardaarana ayaan ku hollinayaay ogow gacmahan isaysan ogow isku ili waayay ogow gul ma haybsadaane sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii halabuurka iyo heesaaga caawana waxaynu ku wada caweyn doonaa maankay ruuxdaa ruclaynayo ruuxdaa taasoo wadaagsadeen iisaadiya dadkumaa ku rabeeyayaan jiray dadkeediibaa racdada socdaxa qurafadanakee ila raadiya waryarka raadiya hoy hoy hoy yarka raadiya barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington ugogoyaay gablada ugoyo gamugasi ugogoyaay gablada ugoyo gamugasi ugogoyaay gablada ugoyo gamugasi
aan ku bilownay dhegaystayaal xanuunka coronavirus amaba covid sagaal iyo toban marka laga yimaado inuu dunida ku faafay islamarkaana dad badan ay u dhinteen qaar kalena ay u jiifaan waxaa sida oo kale u saamayn ku yeeshay noloshii bulshada gaar ahaan dhaqaalihii waxaana jira dad badan oo dhanka jeebka uu ka taabtay islamarkaana shaqooyinkooga ay hoos u dhaceen amaba ay meesha ka baxeen kuwaasoo ay ka mid yihiin ee dadkii ka shaqaynaya diyaaradaha hoteellada la seexdo makhaayadaha wax laga cuno goobaha dalxiiska iyo weliba meelo kale waxaana ka mid a dalalka ay xaaladani la soo diristay waddankan maraykanka oo xanuunka laga helay dad uu ku dhacay dhammaan gobollada uu waddanku ka kooban yahay iyadoo la yeereeyey isu imaatinka bulshada si aan xanuunku u sii faafin taasoo keentay in goobo door ah oo laga cuntayn jiray albaabada loo laaba si kumeel gaadh ah islamarkaana ay shaqaalahoogi fasaxaan haddaba makhaayad ku taalla gobolka ohaayo oo ka mida gobollada ugu dadka badan waddankan maraykanka ayay ka dhacday sheeko aad u soo jiidatay bulshada islamarkaana warbaahinta gudaha waddankan maraykanku ay si xooga u qoreen kadib markii nin deggan ee magaalada colombos ee gobolkan caasimadda u ah inta uu makhaayad tegey ka hor inta aan amaradani soo bixin kadib markii wixii uu dalbaday la siiyey islamarkaana adeegiisii loo dhammaystiray aayar uun lacag laba kun oo dollar ka badan oo mushkaayada amaba waxa loo yaqaano tiba uu siiyey qaar ka mida shaqaalihii goobta joogay iyadoo arrintaasina ay si xoogan ugu farxeen howlwadeennadii goobtaasi markaasi ka howlgelayey bal haddaba aan soo dhoweeyey cabdixaafid cawil ismaaciil oo isagu inoo haya sheekadan gaar ahaan waxa uu ku sababeeyey ninkaasi bixinta lacagtaasi iyo weliba sheeko kale oo iyaduna tan la mida oo iyadana uu sameeyey nin kaloo macmiiloo makhaayad kale ka adeegtay cabdixakiinow aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay horta dee waynu ka war haynaa guud ahaan caalamka oo dhan iyo dee dalkan maraykanka ee aynu joogno allah inaga hayee xanuunkan covid nteen ee coronavirusku keeno saamaynta weyn ee uu ku yeeshay cabdixakiin oo rag iyo dumar waayeel da'yar dhalinyaro cid aanu maskaxdooda mashquulin oo aanu wareerin oo ma jirto marka laga yimaado dee caaf dhibaatood dhibaatada caafimaad ahaan waxa uu saameeyey noloshii bulshada dhinac kasta markaad ka eegto hadday noqoto ganacsigii hadday noqoto cibaadadii hadday noqoto jimicsigii hadday noqoto cayaarihii hadday adigu fartiida taagaba adu qof kastaa meeshiisu ku qalalaysi kale kuma garatide si kale kuma garatide waan gartay marka qoladan maxaa helay yaga qoladan haddii aynu usoo noqono ganacsiga hotel ku yaala gobolka ohio magaalada columbus waxa uu ka mid yahay hoteelada wax laga cuno ee caanka ah wax kale kuma garatid waa hoteeladii dalkii marka la joogo hilibgeela laga cuni jiro koob iyo toban kaba lagu kala tegi jiray adu si kale kuma garatid waa goob aad la isugu arko aada la isugu arko waan gartay horta magaaladii dadkii mari jiray boqolkiiba dee tobankii qof meeshay mari jireen hal baa maraya sagaal waa ka dhaceen boqolkiiba sagaashan iyo sideed dadka waa ka dhaceen guryahooda joogaan guryahooday joogaan marka ninkii hoteelka lahaa iyo shaqaalihiisii cabdixakiino oo mudalabkii leh oo kuugii leh oo haddii bidmay hablihii iyo dee wiilashii hotel dhex dhex marbari jiray maxaan kuu keenaa have a nice day maalin wanaagsan waxaa dhuli jiray t v bay t v-gay daawanayaan barasaabkii gobolka ayaa markaa khudbad ka jeedinaya waxaanu leeyahay dhammaan meelaha la isugu imanayo ha la xidho hoteelada ha la xidho muqaaxyaha ha la xidho dadkiioo yaaban oo de shaqali ay kusoo fool leedahay dee dalalkan reer galbeedkana waa taqaanaayo dee sidiina dee maaha magaransa maalinta iyo wixii ilahay siiyo dee dad maaha morgage balaayo ku xisaabtamayo gaaribaa lagu leeyo gurigaa lagu leeyo
adu markaasi kale kuma gelid howlwadeenadii hoteelka iyo aan idhaahdo meesha laga cuntayo makhaayada iyo ninkii lahaa iyo waxoo dhan dhegtaa taagan waanay arkayaan go-aankan uu gudoomiyaha gobolka ku dhawaaqaya inay shaqa la-aan kusoo fool inay shaqa la-aan weyn kusoo fool kusoo fool leedahay laba laba qofna xitaa hotelka markaa ma dhex fadhiyaan waan gartay marka maxaa dhacay mafaraj khayr qabo ilahay u keena xaggee waxay uga yimaadeen hotelka waxaa la yidhahdaa dadka ohio degana waa garanayaan waa coaches bar and grill baa la yidhaahdaa nin baa markaa soo galay ninkaasi cuntuu dalbaday cabitaan buu dalbaday lacagtii uu cunay waxay noqotay soddon dollar waa soddon keliya soddon keliya markii uu lacagtii dhiibay dadkii ninkii hoteelka lahaa iyo shaqaalihii cabdixakiino waxay arkeen laba kun iyo shan boqol oo dheeraada oo yacnihii dee soddonkii dheer waxaa la yahdaa tibta
waa mushqaayad mushqaayada ayuu ayuu u dhiibay hal mar ajiib waa hadda soddon dollarna waxbuu ku cunay laba kun iyo shan boqol tib buu ku bixinaya laba kun iyo shan boqol iyo soddon ayaa markaasu noqotay dadkii meesha joogay dee kurasiba ka kaceen waa yaabeen qoraal yarna wuu raaciyey waxaanu yidhi xaaladda waa arkaa waa adagta idinkana waa idin jeedaa oo idinkaa isku buuqay labadaa kun iyo shantaa boqol bal qaybsada ilaahina waxaan ka baryayaa inuu faraj inoo furo
ma laga yaabaa cabdixafido inuu inuu wejiyadooda arkay iyagoo dee soo taaganoo xaaladda soo murugsanoo amaba yaro madluumiinoo dee walaac si kale kuma garate walaac soo food saare walaacan yaraynte oo isku buuqsa- isku isku buuqaynte oo nin waliba madaxa madaxa ruxayo ama madaxa xoqayo oo midba meel eegayo dee adigu waad garan kartaa iyadoo dadkii ay shaqaynayaan oo la yidhaahdo uun meeshii dee ay bariiska kala soo baxayeen albaabada u laaba adu markaa een, eh, si kale kuma garatide dee dabcan markaynu leenahay qaybsada de waa makhaayaddan oo wax yar maaha waa makhaayad aada u weyn marka ma cid gaaru yidhi hala siiyo ma ciddii markaa u shaqaynaysa unbaa jirta mise waxau yidhi makhaayad dooran ha qaybsadaan intii markaa shaqaalahayda joogtay ee meesha fadhiday afar qof oo ka mid ah ayuu magacyadooda qoray oo markaa rasiidkii ama qaansheegiiba ku qoray oo dee no- nodir buu raaciyey dee xaaladdan cabdixaafid wax sahlan maaha waxaad moodaa in dee walaac intaa laga soo food saaray dhammaan howlwadanadii ka shaqaynayay goobaha makhaayadaha goobaha la isugu yimaado mar haddii la yidhi bulshada iyaana isu imanayn dee walaacaasi waa badan yahay kule makhaayado badanna la xidh muqaaxiyaha la xiday waa badan yihiin nin maanta oto warbaahinta maraykanka wareysanaysa wuxuu yidhi hoteelkaygii eh, muqaaxideedii oo soddon sannadood aan ii furnayn ayaan xidhay buu yidhi yacni waxaan arkayaa buu yidhi biyahan qasamada marka la furo eh, meesha daloosho ay ku ay ku dhacaan mahiradoodi halkaa daloosha ku shamaysa un buu yidhi dee waan eegay buu yidhi bar marka ilaahay de markaa waxaan inaga kaxeeyo dee bal dowladda iyo in ba- bal meelahaasu waxoogaa caawimo ah aanu ka helo dib aan u yagleelo ayuu baan rajaynayaa buu yidhi Eh, marka marka waa walaac baa soo food saaraysay walaac Wa- waxyaabaha kale cabdixakiin oo isbedelka ah ee la sameeyey waxaa ka mid a xitaa inkastoo rut- meelaha wax laga cuno meelo badan la xidhay meelaha qaar daaqada waatan qofka isagoo baabuurkiisii wata intuu daaqadiisa soo taago isagoo lacagtii iyo eh, isagoo cuntadii uu kusoo dalbaday telefoonka ama dee internetka kusoo dalbaday cuntadiisiyo diyaaroo bac ku jirta daaqada looga dhiibayo marka waa waxaan xidhiirka dadka ka dhaxaynaya lagu yaraynayo marka si loo ilaaliyo inaanay bulshadii isu imanoona dad badan meela isugu iman baa saasoo kale loo samaynaya daaqaduu soo taagaya qofkii gaariga xitaasan mararka qaarkood socda ayuu wixiisa qaadanaya horu ka dhaqaaqay waayaa laysku habsaami waayaa laysku habsaami markaa nin dhalinyarabaa isa toddobaadkan isaguna saraasadii saasoo kale nin baa soo dalbaday toddobaatan dollar bay noqotay dee ma- dalkan maraykankana oo aan wadamo badan oo yurub ku yaala waxaan lahayn baa jiro oo la yidhaahdo tib baa la bixiyaa waxoogaa yar de maqanaysa maqshaashka ah ilaa toban dolar soddon labaatan dolar markay ugu badato ayuu sugayey wuxuu yidhi markii ninkii jeega ii dhiibay wuxuu ma arkay buu yidhi siirooyin badan oo ku qoran dhowr siiro
laynkiio dheer ba laynkiio dheer toloma indhahaaga saaxiibka isaguna halkaa muqaaxidaa ka shaqaynayay kun dolar ayuu ninkaasi u dhiibay uu yidhi bal waarka xaaladdu say tahay oo adigan dee magaranaysa war- warwar badan waa kaa muuqdaaye kunkaana haddii ilaahay raalli ka noqdo dee ku- ku- ku shaahee bisinka wa qabo bisinka wa qabo
maystir wax karad bua dee nin weyne nin weyne markuu qofka eego warwarka ka muuqda waa garanaya moogtahay marka wax taa soo food saaraan
haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi uu barnaamijkan cawayska washington siiyey fanaanka suldaan seeraar guhaad waxaana uu qaybtan kaga hadli doonaa wixii uu kala soo kulmay safar uu dhowaan ku soo maray ilaa iyo lix waddan oo ku yaalla qaaradda yurub iyo weliba heesta ugu saamaynta badan heesihiisa haddaynu taa intaa kaga nimaadno een, suldaan seeraar in waxaad tilmaantay inaad dee bandhig faneed iyo ku qabato islamarkaana aad u safarto qaybo kala duwan oo ama dhulka soomaalida marka dowlad degaanka laga yimaada ama jigjiga inaad magaalooyin kala duwan tagto in dhowaan waxaad u baxday iyadana qaaradda yurub oo aad ku soo qabatay bandhig faneedyo aad ku soo qabatay wadamadeebaad martay een, seshooye intee leeg baad soo qabatay Een, wallahi waa su-aal aad u qurux badan oo jawaab u baahan Ee, waxaa iminka ka- kasoo wareegay ee, saddex cashaan joogaa ee, etoobiya gaar ahaan deegaanka Een, wadamo badan baan soo maray lix wadan iyo kow iyo toban show baan soo sameeyey Een, een, sweden finland germany ee, ay badan yihiin denmark meelo badan baan soo marmaray waan gartay marka waxaan haystay muddo yar bay ahayd laakiin waxaan soo qabanay shaqo aada u qurux badan waxaan la kulmay dad aada u qiimo badan oo fanka wax ka yaqaana oo magaca soomaali aan hoorta oga dhaadhicin oo soomaalinimada ku dhinta oo soo dhaweynta yaqaana oo gob ah iyo ilaahay la kulmiyey Een, aniga iyo tiimkaygiba tiim isku xiran baan ahay dhammaantood waan u wada mahad celinayaa intii barnaamijyada nagala qayb qaadatay iyo intii nagara istaagtay hadday shacab yihiin hadday fanaaniin yihiin hadday garamootare yihiin dhammaantood waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa manajerka khaalid cabdi walaalkay d j subeer walaalkay caamir iyo walaalkay shiro oo horwalba garab taagnaa dhammaantood marka waxaan kala soo kulmay weji qurux badan iyo dad soomaalinimada jecel wagaag dee, waa markii ugu horreysay eed bandhigfaneedkaa soo qabato sawirkaad markii hore ka haysatay fanka marka la yidhaahdo iyo heesaha wada inta badan la aaminsanaa un wadanka iyo weliba dhulka soomaalida iyo dadka de wadanka dib ugu dhaqan un inay aad ay u xiiseeyaan oo dee dhalinyarada xaggaa ku dhalatay ama ku kortay ama bulshada joogta aanay macno badan siinin iyo markii aad tagtay sawirkii kuu muuqday haddaad isbarbar dhigto Een, wallahi markii hore sawir waxaan ka haystay ee, markii la yidhaahdo geyga soomaalida dee waa meel soomaali ay wada degan tahay oo dad soomaali oo fankii halka uu ka aas-aasmay ah Een, isma lahayn wejigan aad kusoo aragtayd ku arki dee dadka qurba joog ah oo badanaa isaga badan yihiin ee, dad aan fan xiisaynin soomaali aan taariikh nooca ah kasii haynin yaltigidaas lahaa laakiin waxaan la kulmay dad fanka yaqaana oo soomaalinimada jecel oo qofka haddii ay maqlaanba deegaankii ama dalkii yuu ka yimi kal iyo laab aan loo kala hadhayni soo dhaweyn hadday noqoto iyo garab istaagis hadday noqoto dhammaantood shahideydina maasha allah aad baa loo soo wada camiray
waaye marka wejigaas aan kala kulmay waagaag haddaynu ka nimaadno safarkaas iyo weliba yurub iyo suldaan seeraar oo si wanaagsan isu soo bartay oo aynu dhinacii heesaaga ku noqonno heesta kal iyo laab sida ka muuqatana iyaduna waa jacaylo maafilaya mar haddii kal iyo laaba la israaciyey bal heestaana ka war ha kal iyo laab horta isaga jecel bay u badan yihiin mawjada jacaylkan ku dhex jira Een, heeskaa kal iyo laab waxaa sameeyey abyaan ee, khaliil faarax xayil ereyadii laxankaba asagaa sameeyey oo halkan aan aada uga salaamayo oo abyaan da-diisii maskaxdiisu aan isla lahayn oo maskaxdiisu ka weyn tahay marka een, heeskaa waa hees jacayl ka turjumaya oo waana hees laxan aada u qurux badan oo abwaanku ku laray guryaga quruxda badanna meel kale ma aha dadka badan waxay mooyeen inay meelaha kusoo dawasho waa waa dalkeeni uun waa berbera Waan ku Berbera.
tegey guryagaas
waan gartay markaa badankaas sameeyey kal iyo laab waagaag markay marayso een, kelmadaha macaan ee kaarka dhaya iisii kiniin ani markii halkaa maraysa waxaan xasuustaa in qof la dhayayo ama la daweynayo
laakininka haddii dawaleysa siin jiray waxaa jira Haye.
een, hadallo hadallo marka lagugu yidhaahdo aad ku dawooleysa
aad iyo aad marka waa hadalladii macaanaaye naxariista ahaa ayaa kiniin camal i hadallada siiwey naxariista lahaa aa ayay ka mid tahay marka qiyaastii kiniinka marka qofka la siinayo kolba in yar yar baa la siiyaa maalinba in yar buu qaataa saacaduu ku qaataa marka ereyadana dabada la isuma qabanaya marba in yar baa la isu dhiibayaa kuwa macaan mar ha marba marba marba loo raacina kolba qalcadka qalcad qalcad bay dhacaan
aad iyo aad bal heestaana dhegeystayaasha ay nala maqlaan
koomkaba adaan ku jecelaho kocashada cishriga wala kacaa ku fahaa adiga ikuniyo kow jeer naftanay kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide adiga ikuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishriga ah, ila kori cishriga kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishriga ah, ila kori cishriga iska kaama goyn qalbibaa ku taga meel kaa tegay kuma nici naftii ifa kuu jecelay qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay hadda kaliya laab igu kaliyahow igu kaliyahow qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna keliya laab igu keliya how igu keliya how sida keena ruug kali reemayo sidanaa ka reebo ku ololaya keenada xubbiga kurka iisudhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhayaye sii kene keenada xubbiga kurka iisudhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhayaye sii kene meelkaa tagay kuba nici naftii ifa ku jeclay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna keliya laa
wagaag kaliya laab haddaynu intaa kaga nimaadno dee waxaad tilmaantay suldaan seeraar iyo jacaylka inaan la kala dhex marin ma adigu ma doorta heesahan oo heesaha jacaylkay kugu baxdaa mise oo wax kula kulma uno inta badan dee si aan ku talagal ahayn abwaanadu markay sameeyaan ay kugu soo hagaagaan heesuhu
walahi heesaha waan xushaa waxaa jira boqolaal alwaan iyo boqolaal curiyaal oo eryo badan ii keena laakiin wixii iqanciyo waan ka qaataa waxaan iqancinina runtaa u sheega waxaan dhahaa eryadan ma qaadi karayo wax markuu kaa soo baxayan waxaa qurux badan wax aad adigu ku qanacsan tahay intaad qofka biniaadamka aad qancin lahayd naftaada waa inaad qancisaa waxaad adigu ku qanacsan tahay inaad qaado waayo wuxuu markuu adiga ku qanciyo ayuu bulshadana qancin karayaa marka eryada waan xushaa laxmadana sidoo kale waan xushaa waan gartay marka ereyadiina waad xulatay haddaynu soo qabanno heesta la ydhaha yarta raadiya oo raadiya oo ila raadiya oo hadda raadiya gabadhaas wa luntame ka dhigantay miya waa raadin heer caalamiya miya
waa heesaha wax lagu weydiiyo heeska ugu saameynta badan weeyaan meel wadaa maraya ama meel stage aan joogo yartii ma heshay baa la yidhahdaa markaasaa dhahor anigu ma raadinaynin hadwaankan u raadinayo
laakiin ducada ma ku daraano dadku ma yidhahdaanun insha allah ilaahay ha soo dhaweeyo aye marka heeskaa waxaa sameeyey abwaan abwaan cabdiraxmaan fiilin oo halkan odaaamayo ayaa sameeyey heeskaa musigana waxaa ku maray hainok alabajow oo nin saaxiibkay ah ayaa sigana musig ku maray marka waa hees isagana aad aada agteeda ugu qiimo badan oo heesaha wuxuu ka mid yahay aan madaxa kula soo baxay xamar bila asigaa iisoo raacay
marka hadday dee raadinba tahay oo dee wixii baafin marka la yidhaha waxa la baafinayo dee warbaahintoo dhan baa laga sii daayaa meel walbaa la geeyaa wargeysyada lagu qoraa tiifiyadaa laga sii daayaa raadiogaa lagu hadlaa magaaladaa lala dhex wareega waraaqa la qaybiyaa iyo raadintaynu qeybteenna ka qaadanaynaa de waa inaynu beyd iyo laba bulshadii usoo qabanno si iyaguna ducada ay nagu soo kaabaanayna ilaahay ha soo dhaweeyo o idhahdaan xaggeed ka soo qaban lahay bilowgan kusoo qaban lahaa maankay ruuxdaa ruclaynayo ruuxdaa taasoo wadaagsadee raadiya yartamaa ku rabeeyay jiray dadkeedii baa lacdada socdaa urafada makeenay ila raadiyaay waryarka raadiya hoy hoy hoy yarka raadiya
waka inaguna ducadaynu ku daranaa xela ilaaha soo dhoweeyo raadinteedaas waagaag
maankay ruuxdaa u ruxlaynayo ruuxdaa tabdo waan raadsadee ii raadiya yarta raadiya maankay ruuxdaa u ruxlaynayo ruuxdaa tabdo waan raadsadee ii raadiya yarta raadiya yartu maan ku rabe raadi jiray radkeedibaa racdada sardhexe ku rafadumtee ila raadiya yarta raadiya hoy hoy hoy yarta raadiya yartumaan ku rabe raadi jiray rakeediba racdada sardhexe ku rafaadi mutee ila raadiya yarta raadiya war yarta raadiya ma rumaysan karayo ralli ayaa raka soonto rogihii cilmiga awdal bay rabtee ila raadiya raasiya qorraxay oo roobkii helay armay ramaska taydhartamaysatoy raaxada ladaa raaxada ladaa ma rumaysan karayo ralli ayaa raka soonto rogihii cilmiga awdal bay rabtee ila raadiya raasiya qorraxay oo roobkii helay armay ramaska tayrarsamaysadoy raaxada ladaa raaxada ladaa nin kasta ha rabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya nin kasta ha rabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya
qayb kaloo dhegaystayaal waraysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda guud ahaanna barnaamijkii intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo rogaheda laasqori raadqabu armaye
cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa soo jeedinaya caweyska washington halkaad weli naga socotaanna waa washington waxaana idaacadda wadajirada kugu soo jeedinayey maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anugu airaham xasan daandure soo saarahannuna waa bashiir abikan
hiirasha maahine go'aankayga gare galabkaa gadaal u raac buhaadka dhaabe hiirasha maahine go'aankayga gare galabkaa gadaal u raac buhaadka dhaabe